نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب النقطة باب ذي باب كيدي هذا كان محله ومشي لغها اللاي لقطة luqadada waxaa la idhaha maalka lumay oo qofkii iska lahaa inta ka lumay qof kale qaaday marka axkaamteedii halkan looga hadlayaa baadida qofkii lahayd ka luntay oo qof kale qaaday axkaamtii ay laheedaa looga hadlayaa waa soo ogaanay xaramka baadidiisa inaan la qaadi karin qofkii qaadana ay waajib ku tahay inuu baafiyo weligiis taas markaa axkaamteeda gooniyan usoo ogaana wixii baadiyahoo laga qaado maka almukarama laakiin hadda waxaan gelaynaa axkaamta baadida kaleoo meelaha kale laga qaado alxadiiu raabic waa tiscuuna bacda almiatayn xadiiska sagaashan iyo afar iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can zayd ibnu khaalid aljuhani radia allahu canhu zayd ibnu khaalid aljuhani almadani waa saxaabi mashhuur ah magaalada madiinuhu ku dhintay markay hijriyadu ahayd amaanin wa sabciin sida raajixa ah maalintii fatxulmaka calanka reer juhayna ilaa qabiilqabiil ay ciidanka saxaabadu maalinkaas u socdeen marka maalinkaas calanka reer juhayna isaga ayaa siday can zayd ibnu khaalid aljuhani almadani radia allahu canhu qaala wuxuu yihi zayd su-ila rasuululahi rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can luqadati dahabi dahabka baadidiisa iyo walwariiqi fidada baadideeda rasuulka waxa uu la weydiiyey sala allahu calayh wasalam ka waran rasuulka ilaahayow waxa weeyaan dahab ama fido qofkii meel ka hela xukunkiisa ka waran dahab iyo fido xoogaa badan wixii aada u yar oo ul iyo la qiimeen ul iyo xabad rootiya iyo kun shilin lama baafiyo iyadoo qofkii helaa hore ka isticmaali kara nabiga sala allahu calay wasalam xabad timiru dhulka ka qaaday markaasuu yidhi xabaddaas inay seke tahay haddaanan ka cabsayn haddaan iska cunay laakiin inay sadaqatan kacabsaa sadaqaduna siday xaram iga meeshaasay marka culammadu waxay ka qaataan shayga xaqiirka ah oo qofkii hadduu ka dhacay xataa uusan dib usoo fiirayn hadduu ogaado hadduu xataa bariga markuu ogaado waa maqanye raadiba maaba maba raadinayo kaasoo kale marka qofku markuu helo ayuu isticmaali karaa shayga xoogaa kaasoo kale ku xigoo waxa weeye aan wax weyn ahayn oo shan kun iyo wax lamida ah ama toban kun iyo oo kalaana qofku ayaan waa inuu baafbaafiyo labadoob bilood iyo saddex bilood iyo meelahaas ayaan intuu adigu is yidhaahdo qofkii lahaa markaan raadinna qofkii lahaa waa la hubaa markaan inuusan raadayn ilaa us yidhaahdo wixii intaas ka badan waxaa la rabaa xukunka halkaas ku caddaado in lagula dhaqmo su-ila rasuululahi rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can luqadati dahabi walwariqi dahabka iyo fidada baadidooda faqaala nabi wuxuu uhi icrif oqoonso wikaa'aha afxirhkeeda xarigga afka uga xidhan oqoonso wikaaga waa xarigka afka looga xidho weelka xoogaa weelala lagu shuba jiray lacagta weelkaas xarigga afka uga xidhan oqoonso wa cifaasahaa weelkay ku jirtana oqoonso xarigga oqoonso horta wikaaha waa xarigga wa cifaasahaa weelkana oqoonso weelkay ku jirto nuuciisa hadday wuxuu wax la tiriya yihiin tiradooda waa inaad oqoonsataa wax la miisaamo hadday yihiin miisaankooda waa inaad oqoonsataa calaa kulli xaal tilmaanta uu leeyaho dhan calaamada hadduu leeyahay calaamadaha waa inaad oqoonsataa miisaan tiro calaamad xarig weel kulli waa inaad oqoonsataa markaad oqoonsato kadib uma carifhaa lacagtii baafi ama yaboohi sanatan hal sano hal sano inaad yaboohidaa la rabaa sanadaas marka waxaa la rabaa inaad ka yaboohido meelihii laga helay agtooda sababtoo ah ujeeddada loo yaboohinaa qofkay ka luntay inuu yimaadoo helo weeye ma ahan inaad tira waa yaboohiyo hadhow iska qaadato ujeeddadu waxa weyn qofkii lahaa inuu helo meelaha qofkii lagu maraynaayo waa inaad ka yahuuda meelihii laga helay masaajidda albaabadooda meelaha ummaduhu iskugu yimaadaan suuqyada waa inaad ka baafidaa weliba xilligan oo kale idaacadaha oo kaleeto waa in laga baafiyo ilaa aalad aad u fuudaynaydoo ummadda haddii toban goor lagu soo celiso waxaa dhacda in intaasoo milyanoo qof ogaato ayaa maqsadka la leeyahayna waa qofkii lahaa in la ogeysiiyo ama waa baafiyey hoogaa inaad ku xalaashata arabta lama rabo xeeladaysiiyo marka idaacadaha oo kale laga sii daaya jornaalla hadday jiraan lagu soo qoraal waxyaalaha muhiimka hal sano baafi sida loo baafinayo sanadaas adigu waxa weeyaan bisha hore oo kale inaad usbuuc walba mar baaf aada usbuuciyo dhan maalin walba laba goor baafido maalintiiba laba goor ugu yaraan aada baafido bisha ku xigtoo kale adigu maalintii mar oo bisha ku xigt adigu haddaa sharcigu gooni uma xadayn laakiin adigu sanad baafiya nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam fa in lam tucraf haddaan la garan qofkii iska lahaa qofkii iska lahaa hadduu yimaado war male markhaati uma diri karti qofkii lahaa hadduu yimaado yidhaha baadidaasa iga maqan calaamadaha sheeg aad leedahay hadduu calaamadaha sheego markhaati lama weydiinayo waa inuu qaata sababto ayaa ku haysta cid ku haysataba ma lehe isaga mar hadduu sheegtay waa inaad siida bishardi laakiin markaad baafaydo waa inaadan calaamadaha wada sheegin macno guud lacagiyay ka lunta dukumiintiyuu ka lumay macno guud waa inaad sheegtaa kadib dukumiintiga haye waa meeqa maxuu ka kooban yahay waa waa waa inaad markaas wasaga calaamadihi isaga la weydiiyo laakiin macno guud waa inaad marka hore sheegtaa baadiyayay ka luntay maaha warkaas dukumiintiyuu ka lumay lacagiyay ka luntay dhariyuu ka lumay ariyuu ka lumay lo'yay ka luntay geel awalaada ma soo qaadaniyo lo lo iska daayo geel iyada baabkooda baafin kaama rabaan kuwaas mana soo qaban kartid marka waa inaad baafido macno guud xoogaa aad sheegto soo dhowdhoweydo calaamadahana aada wada sheegin ila tuuga qaada haddii kale marka qofkii yimaado calaamadaha sheeg aad leedaha markuu calaamadaha sheego horaad ka siina markaati weydiinaya fain lam tucraf haddaan la garan fastanfiqha nafaqayso adugu marka hal sano markaad baafaydo qofki ilaaha haddii la waayo waxaa kuu banaanaanayda inaad isticmaasho maahan adaa leh ogow inaad isticmaashaa kuu banaan inaad isticmaashaa kuu banaan laakiin ma adan milkin oo qofki ilaha kama milki guurinan ula jeeda sababta waa kanaa dhegayso nabiga waltakun ha ahaato wadiicatan kal wadiicati ammaano oo kale wadiica lama arka waaba isticmaasha laakiin sida ammaan oo kale ha noqoto wadiicadaasoo cindaka agtaada ahaatay ammaano agtaada taal oo kale waa inay noqotaa fa in jaa hadduu yimaado daalibuhaa qofkii raadinaya yowman maalin min adahri waqtiga ka mid ah faaddihaa u gudo ilayhi isaga toban sano kadib hadduu yimaado oo idaa waa heble baadi saasaa lugtay calaamadihii uu sheego waajibay kugu tahay inaad iska bixdo marka sanadku markuu dhammaado waad isticmaali kartaa laakiin waana hay kartaa isticmaalkiiya xalaal kuu noqon hal sano laakiin inaad baafidaa waajibay kugu tahay ma banaana inaadan baafin haddaadan isticmaalayn meel ma iska dhigi kartaa may sida imaam nawowi markuu muslimka sharxayo ku soo naqliyey ibnu mulaqinkana iclaamka mar walba haddaadba baadi qaado inaad baafidaa waajibay kugu tahay si qofkii lahaa uu ogaado markaad sanad joogto waa isticmaali kartaa kadib qofkii lahaa mar alla markuu yimaado walow bacda cashara siniin waa inaad bixidaa waajibay kugu tahay fain jaa hadduu yimaado daalibuha qofkii raadinaya yowman maalin min adahri waqtiga ka mida faadiha u gudo ilay waxaa jira waxyaala aan markaa sanad sugayn hal jeego oodka caad meel ka hesha waa hallaaba haddii sanad meel lala sugay ama waxa weeye hal dembiil oo qudaar wax aan sanad sugi karin maxaa la samaynaa labaad khiyaar u leeda labo aada khiyaar u leeda inaad un inta qiimaydo cunto hadhow waa baafine waryaa qudaaru ka lunta waryaa oodkac ka lumaysa ad u leedahay markuu yimaado qiimihiiyaad siina taas khiyaaraad u leedahay waxaad kaloo khiyaar u leedahay inaad garto suuqa geyno markaad heshaba wax alla wixii hallaabaya suuqaad geyne waa gabe lacagtaad u xiftin akaasaad yago hinabkaasaad siina labadaasaad khiyaar u leedahay wixii hallaabaya oo aan sugayn sanada wa sa'alahu nabiga wuxuu weydiiyey qofkii can daalati libili geela baadidiisa ka waran geel baadiya haddaan arko xukunkiisa iiga waran hal baadiya fa qaala nabi wuxu uhi maa laka walahaa maxaa iskuukiin jira adiga iyo ayada maxaa geel kuu gala maxaad ka rabtaa maa laka maxaa kuu sugnaaday adiga iyo walahaa geel dacaha ka tag geelaha soo qabanay fa inna macahaa geela waxaa la jira xidaa'ahaa kabaheedii iyo wa siqaa'ahaa sibraarkeedii geela kabay wadata caag xoog lahay leedahay waxay mareen intaasoo kilomitiray goyna habeenka sibraarkeediina waad wadataa biyaheed waa wadataa calool weynay leedahay biyahay ka dhargee soddon maalmooday ku qadi soddon maalmood ay waxa weyan ku qadi maxaa ka rabtaa tagteeday wadataa dhunkay mare biyaheeday wadataa oon u dhimane dawaco iyo dugaagga yaryaro ma cuno khalaas geel waxaa soo qaban kartaa hal mana hebel hebel waa geelii hebel waa usoo qabee waa tacaawun cala albiri waa walaalkaa kaalmuhu kugu leeya geelii hebel waa usoo celina laakiin hal islaameed oo baadiya inta soo qabata waa baafine hadhow baan rabaa inaan qaato waxa weeyaan gooli cinto waatay geel qaadaa tahay markaa lama ogola geel lama qaado lamana yaboohiyo nabigu wuxuu yihi fa ina macaha geelala jirkiisa xidaaha kabaheedii ahaaday wa siqaaha sibraarkeedii ahaaday macnaha xidaa kabaa waxaa loola jeedaa cagta xooggale siqaagana caloosha weyn oo ay soddon maalmood wax qadi karo xoolaa ma jiraanu biyo u qadi karo ayaga maahan geela unbaa ka jira marka sibraarkeediina waa wadataa kabteediina waa wadataa teridulmaa biyaha waa aroore geela ma rabo in la soo arooriyo ceelka isagaa yaqaan waa tegay haddii roob meel ka daana isagaa yaqaan waa aada caawa hilac marku jeedo isaga aada markaasu meesha roobka ka jooga u taga waa soo daaqa hadhow markii meel kale roob ka daana isaga aada uma baahna ceelkana waa yaqaan isaga imaana duurka ku baktima oon ugu baktima marka teridul maa biyaha iyadaa aroore wa taakulu shajara naqan ayadaa daaqi nal alla meeshii naq ka jiray meeshii roob ka doo iyadaa taqan iyadaa aade xataa yejidaha intuu ka helo rabbuhaa qofka iska lahaa qofka hantida iska leh rabbulmaala le waa la dhihi kara haddee rabbuhaa geela rabbigiisa waa qofka iska leh rabbigaas lagu sheega rabbulmaal a la idhahda rabulibil geela qofkii lahaa rabbulqanam arigan qofkii lahaa wey maaligii iska lahaa wey wasaalahu maan lo-da culmo in badan ka mida sida maalikiyada gobolkood iyo waxay haleesheeyaan lo-da geela lo-da soo qaban maydid lo-da way iska dayna iyadan xayla dugaagga yaryar ma cuno inkastaysan qatimi karin haddana ceelkana way taqaana waa aadi wasa'alahu wuxuu weydiiyey nabiga cani shaati rida ka waran rid baadiya fa qaala nabig wuxuu ihi khudhaa soo qabo fa inamaa wax kale maan hiya rida laka aday kuu sugnaatay ow liaqiika ama walaalkaa ay u sugnaatay waa qofkay ka luntay walaalkaasu ow lidibi ama uubataday u sugnaatay ay dibadeed ka cuna rid mar haddaad aragto baadiya iyadoo oduul cidlaa wareegayda soo qabo sababtoo ah markaad soo qabato hal sana haddaad baafido si sharciga u baafido adaa iskaloo xalaalay kuu tahy haddaad qofkii lahaa intaad baafayda yimaadana walaalkaagaas yimida iskale haddaadan labadaas mid yeelin uubatadaa cunay dawacada iyo eydibadeed uubadkada waa eyga dabadda jooga uubatada weeye dibiga eydibadeed ama uubatada ayaa cunayda marka haddaadan soo qaban bahalaa iskale laakiin haddaad soo qabato haddaad adugu baafidana hal sano kadib waa kuu xalaal haddii qofkii lahaa yimaadana haddee kaba si fiican walaalkaa iskale kitaabulwasaaya haada kanu kitaabulwasaaya dardaarankii kitaabkiisii weeye dardaaramadii kitaabkoodii weeye dardaaranka waxa weeyaan qofka inuu ka ballamo bacda mowtihi waxyaalo la fulinaayo oo idhaa markaan dhinto ka gadaal waxyaalahaas ha la fuliyo markaan dhinto saas ha la yeelo waa sidaas inuu yidhahdo alxadiiث الkhaamis وatiscuuna bacda miatayn xadiiska sagaashan iyo شhan iyo laba boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariya can cabdilaahi bni cumara radي allahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqiis ma ahan qofkaasoo muslimin muslim ah qofkaasoo lahu uu sugnaaday shay-un shay shaygaasoo yuusi uu dardaarmayo fiihi shayga dhexdiisa yabiitu inuu baryo laylatayni laba habeen yabiitu an yabiita inuu baryo xaqiisa ma ahan laylatayni laba habeen ilaa walxaal wasiyatu dardaarankiisa maktuubatun la qoray maahan cindahu agtiisa laylatayni laylatan aw laylatan shaki ma inin qoran shaku raawi marka xadiidka nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan qof muslim ah oo wax inuu ka dardaarmo uu rabaa ay u yaalliin daynaa lagu leeyahay inuu ka dardaarmo u rabi lahaa qofku markuu nool yahay dad badanaa ku calaqaad la leh oo dadka hantidiisa dhexlaaya aan ahayn oo ku tiirsan oo u wax siiya wuxuu isdhihi lahaa dad dhimayda bal wax u dardaara ilaa hanti xoolaha wax ku yeelan maayaan waxyaalahaasuu ku fekersany laba habeen uma banaana inuu dhin inuu baryo isagoon dardaaran ka qornay marba hadday jiri laheed wax haddii lagu yidhaha mucaawa dhimaydaa dardaaran aad ka dardaarmi laheed waa in dardaarankaagu qoranya dardaarankana waa labo sida aimada muslimiinta u qaybiyeen ibnulmulaqin iyo khayrkiisba waxa weeyaan dardaaran waajibku inaad dardaaranto iyo dardaaran sunnaa dardaaranka waajibka waxa weya wixii xuquuqa oo lagugu leeyahay markhaatina aan lahayn oo ay dhici karto markaad dhimato inaan la ogaan amaan markhaati loo helin inaad ka dardaarantaa waajibay kugu tahay sunno ma aha hal habeen ma baryi karti adoon ka dardaaranta wax alla wixii waxa weeyaan waajiba qof daynaad qabtaa qof ogu ma jiro ilaa qofkaad ka qabta ma ahani markhaati ma leh hadhow in la inkiraan dhacda oo warasadaada inkiraan waxa weeyaan dadaad wax u haydaa xoola u haydaa ammaanooyinaad haydaa cid markhaatiya male hadday markhaati leeyihiin waajib maaha waase sida fiican inaad dardaaranta waxyaalaha sidaasoo xuquuqda oo dadka oo aan ogeyn adiga iyo qofkaad u hayda maahan cid kale ogeyn waajibay kugu tahay inaad ka dardaaranto waajibay kugu tahay inaad ka dardaaranto wixii samafalaho ah dadkaas waxaas hantidayda ha laga sadaqeeyo oo uludkii aad adigu ajarkaaga ku kordhi laheed oo tadawucaana sunno weeye marka labadaasaa loo qaybin maa xaqu mriin qof xaqiis maahan qofkaasoo muslimin muslim ah qofkaasoo lahu u sugnaaday shay-un shay shaygaasoo yuusii fiihi uu ka dardaarmayo yabiitu inuu baryo xaqiisa ma ahan leylatan habeen aw leylatayn ama laba habeen ilaa walxaal wasiyatu dardaarankiisu maktuubatun mid la qoray ay tahay maan cinda wagtiisa zaada muslim wuxuu ku daray markuu in dardaaranku qoran yahay waana in lagu dhaqmayo dardaarankaas qoran zaada muslim wuxuu siyaadiyey qaala bnu cumar cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi maa marat calaya korkayga sooma marin leylatun hal habeen mundu samictu markaan maqlay laga soo bilaabo rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay daalika hadalkaas ilaa walxaal wasiyatii dardaarankaygi cindii agtayda ay tahay maahane marka taasna waxay kutusaydaa sida cabdullaahi bni cumar fadiiladiisa iyo wanaaggiisa siduu ugu degdegay ku dhaqmidda xadiiska nabiga habeenkaan maqlay laga soo bilaabo weligay hal habeen ma seexan yidhi iyadoon dardaaranku ii qornay marka dardaaranka qoridiisu marka ugu horayda horta baraa'atu dimay kuu tahay waajibaadkii dayacmi lahaa ood hadhow cuquubo u mudan laheyd inaad ka dardaaranto tan labaadna tadakur lil aakhiray kuu tahay qof aakhiro u diyaargaroobay ayaad noqonayda mar haddaad dardaarankaga qorayso hadhowna dadka kaa dambeyna kala bixinay uta iyo kala saarin marka fawaa'id aada u badanay leedahay الحديث السادس وتسعون بعد المئتين حديث كسقاشن اللي حين وضغ الكقض المروي وحي لوري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحي سعد بن أبي وقاص وعشرة المبشرين بالجنة كمئة أبو إسحاق اللي رضاكو يديس سعد بن أبي وقاص مجعيس ومالك بن أهي ابن عبد مناف الزهري القرشي فارس الإسلام اللي رهدا ووارديه رسولك صلى الله عليه وسلم سقى وارديه جري إلا مكي الدنبق آيات القرآن اللي سودة جيه oo ilaahay uu yidhi yaa ayuha ladiina yaa ayuha nabiyu balliq maa unzila ilayka min rabbika yaa ayuha nabiyu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka cafwan yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika waila wain laa tafcal famaa ballaqta risaalata aayaddaasaa soo degto ilahay leeyahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka rasuulow gaarsii wixii lagugu soo dejiyey dadka haddaadan yeelin risaaladii ma aadan gudanoo ma gaadhsiin wallahu yacsimuka min annaas dadkana alla kaa ilaalinayo qofna kuma dili karo dadka alla kaa ilaalinayo markaasuu nabigu yidhi kala taga dadkii waardiyeynaya oo istaafka ahaa jihaad fii sabiilillaahi leeb nin kurida ninkii ugu horreeyey weeye nabigaa janno ugu bishaareeye tobanka jannada loogu bishaareeyu ka mid yahay wakhtigu ugu horreeyey ragga islaamayuu ka mid ahaa madiinuu usoo hijrooday bedel iyo goobihii ka dambeeyuu ka qayb galay nabiga garabkiisa isagoo ka dagaalamaa lixdiiyuu ka mid ahaa oo asxaabu shuuraa cumar ibnu khadaab ka dardaarmay in waxa weeye ay lixdoodaasu ay lixdoodaasu doortaan amiiruulmu'miniin waana doorteen cumaan ibnu cafaan lixdii dooratay weeye cثmaan ibn cafaan raggii doortay lixdii dooratay uu ka mid yahay wuxuuna sheegay cumar ibnu khadaab lixdoodaas oo uu ka mid yahay sacd bin abi waqaas in uu nabigu dhintay isagoo raalli ka ah manaaqiibtiisu aaday u badan tahay dowladdii weyneedu reer faris hogaankii alla ku baabaashay isagaa hogaaminayay ciidankii baabi'iyey qaadisiye dagaalka leelaha caanka ah isagaa hogaaminayey farisna agsarkeeda asagaa furtay magaalada kuufana asagaa sameeyey can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaani rasuululahi rasuulka alla ii yimi sala allahu calay wasalam yacuuduni xaal isoo booqanayo caama xajati lwadaac sanadii xajat lwadaac min wajacin min ajli wajacin xanuun dartiisu iisoo booqanayay xanuunkaasoo ishtada bi ugu adkaaday xajatulwadaac saxaabadii nabiga la soo xajiduu ka mid ahaa makaa la yimid ayadoo maka la joogu sacd ibn abi waqaas xanuunsaday markaasaa nabigu soo booqday taasna waxa weeyaan macnaheeda oo laga qaadan qofka muslimkaa oo xanuunsada imaamka muslimiinta iyo muslimiinta ka hooseeya kulli inuu booqday xaq uu leeyay qof muslima markuu xanuunsado muslimiinta kale inuu soo booqdaana xaq uu leeyay imaamkaana kowka ah dadka la raba inuu soo booqdo dadka jireen imaamka marka xanuun igu adkaadayu nabigu u soo booqdayu faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo qad balaqa bi waxaa i gaaray min alwajaci xanuunka maa taraa waxaad arkayda xanuun aad ii adag ah i haya taasna xukunka laga qaadan waxay tahay qofka xanuunku hayo sheegidda haddii maslaxa ku jirto oo maalan qofuu fadwa cilmiya ka dalbanaa saas iyo saasaan u xanuunsanahay aad baan u xanuunsanahay ee sharcigu muxuu ka qabaa qaabkaan u tukadaa madda maxaan ka dardaarmaa sharcigu waa ogol yahay inuu sheego qofku uu xanuunka sida loo hayo uu sheego argagax hadduusan u sheegayn ee u sheegayo fadwuu dalban ama dhaktar uu isleeya dawaha kuu qoru u sharrixin markaa markuu dad danu ku jirto sheegidda qofku inuu sheegu yidhaa qaabkaasa laii hayaa si adaga laii hayaa waxa weeyaan ajarkiisa wax ka dhimine sabarkiisana waxba u dhimine waana bannaan tahay nabiguu ku yidhi sacd ibn abi waqaas qad balaqa bi waxay gaareen minal wajaci xagga xanuunka matara waxad arkaydu wa ana anigana duu maalin qof maal u saaxiibana laakiin qofkii dhakhtarna u sheegma qof culumahu fadwo weydiina u sheegma inuu iska cataaba halkaasa layga dhegan yahay ma seeqdo aniga bisteeyanahay waa dhiman rabaa inuu iska yidhaah taas waa tajazuc waxa weeyaan waa argagax ajarkiisayna baabi'inayda sabarkiiyaa meesha ka baxaya qof dhakhtarna u sheegma culumo u fadwo weydiina u sheegma wax maslaxa kuma jirto inuu la qayla dhaamiyo iska cataabo oo calaacalo taas marka ajarkii iyo sabarkiiiy baabi'in wuxuu yidhi wa ana aniga marka masaladaanu weydiina sababtu xanuunkiisa u sheega waxay xanuun adaga ihayo inaan dhintaa dhici karta uu leeyahy marka mas'alaa ku jirta meesha wa ana anigana duu maalin hantiilan min hantiilahu ah halkaasna waxaa laga qaataa xukunka ah waxa weeyaan hantida in la jamciyo maal badan qofku yeeshaa dembi ma aha waxna man dhibto haddaan maalkaanu ka mashquulin qofka daacada ilaahay hadduusan daacada ilaahay ka mashquulin maal fara badan qofku inuu yeesho jamciyaa dembi ma aha xayla casharatu mubashariina biljanu ka mid hanti badan aan leeyahay mar hadduu maalka meel xalaalana ka kasbo meel xalaalana ku bixina diintana uusan ka mashquulin wa ana aniga duu maalin maal midu saaxiib ahan ahay walaa yariuni mana i dhaxlayo ila bnatun gabar maahane wax kale ay dhaxli mayaan gabar maahane wax kale ay dhaxli mayaan hal gabaraan markaas u joogtay kadib uu caruur badan dhalay ilaa lix caruura kadib marka caruurtaas badan kadib uu dhalay marka hal gabaraa ii joogtuu yidhi afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluey maali maalkayga marka saddex loo dhigo laba meelood ma sadaqaystaa oo ma dardaarmaa qaala nabi wuxuu yidhi laa maya hantidaada saddex marka loo dhigo laba meelood inaad sadaqaysataa ma bannaana markaad dhimanaydo ma bannaana fa shatru afayajuusu ma bannaan yahay ashatru nis waa yahaye bar ma bannaanta inaan sadaqaysto yaa rasuulallaahi rasuulka allow qaala nabi wuxuu uhi laa maya maalkaaga markaad jirato ood dhimanayso inta kala barto bar inaad sadaqaysataa kuma bannaana qultu waxaan idhi fauluu afayajuusu ulu ulu waa yahay ma bannaan yahay saddex marka loo dhigo meel ma sadaqaysan karaa qaala nabi wuxuu ihi auluu ey auluu uludku jaa-isun waa bannaan yahay waa ulu aad sadaqaysan kartaa waa inta ugu badan ood maalkaaga ka dardaarmi karto laakiin waa ulu ulku kaiiru waa farabadan yahy waa farabadan yahna maxaa laga fahmaa waxaa fiican waxa aad dardaarmaydaa inay ulu ka yaraadaan ulu waa kuu bannaan yahay waa si badan yahy cillada marka uu sheegay nabiga sala allahu alay slam aan loo ogolayn ulu ka badan in la dardaarmo nabiga wuxuu yidhi inaka adiga an tadara inaad ka tagto warafataka dadka dhaxalkaaga leh aqniyaaa xaale ahin kuwa aqniyo ah a khayrun ka khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan fuqara xaalay yihiin yatakafafuuna xaalay sacabada u hoorsanayaan annaasa dadka dadka dhaxalkaaga leh inaad ka tagto iyagoo waxaysta oo isku filan ayaa khayr badan oo waxay ka khayr badan tahay inaad ka tagto iyagoon waxba haysanta maalkii sadaqa ku dhammaydo oo la yidhahdo war agoontii hibela baktayda caawa wax loo aruuriyo waxaa feecan inaad ka tagto iyagoo waxaysta intii la dhiila agoontii hibel wax loo aruuriyo inaka adiga antadara inaad ka tagto waratataka dadka dhaxalkaaga leh aqniyaa xaalay yihiin khayrun ayaa ka khayr badan min an tadarahum inaad ka tagtay ka khayr badan tahay caalatan cayr xaalay yihiin yatakafafuuna xaalay sacabada u horsanayaan annaasa dadka wainaka adiga lan tunfiqa bixin maydid nafaqata nafaqo nafaqadaasoo tabtaqi aad ku dalbaydo bihaa nafaqada wejallaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajar siinaa xataa maal shay ayaa lagaa ajar siinaa tajcalu aad yeelaydo fii fiyi imra'atika fii fiyi imra'atika islaantaada afkeeda halkaana waxaa xukunka sariixa ku ah uu yahay qofka hantida uu ilaahay dartiis u bixinaa waa laga ajar siinaa xataa nafaqada ku waajibtay midda ugu waajibnimo badan waa midda islaamtiisa uu siinayo qofka nafaqada ku waajibtay biilalka waajibka ah caruurtiisa hooyadiis aabbihiis islaamtiisa kulli islaamta midda la siiyo u waajibsan nafaqada ugu waajibsan waa midda islaamta la siiyo midda ugu waajibsan oo qofka ku waajibta hadduu u niyeysto ilaahay wejigiisa inuu ku dalbo ajaru keenay qofka sidiisaba biilka markuu bixinaa hadduu ilaahay raalli ahashadiisa ku dalbo sadaqa la bixiyo oo ilaahay loogu dhowaado waa midda ugu ajar badan laba shilinaa ugu ajar badan sadaqa ilaahay loogu dhowaado shilinka islaantaada aada siidoo biilka ah iyo midda jaagka lagu dhasho shayga ugu sii ajar badan waa midda islaantaada siido wax la ajar eg ma jiro taas wax la ajar eg ma jiro laakiin maxaa shardiya laba maadaad mid tahay inaad niyeysato oo isra ilaahay ugu dhawow iyo inaad si caadaa u dhiibto biilkii si caadaa un dadku waa dhiiba haddaad si caadaa u dhiibto waajibkiiyaa kaa dhacaa dembi malid intaasoo ajarana malid haddaad laakiin qalbiga adoo ka niyeystay ilaahay raallihashadiisa ku hel dhiibto waxa weeyaan waa shilin ilaahay loogu dhawaado shilinka ugu ajar badan haye yaa ku guuraysan karaa adulkaas shaydaan marka marka hore inuu kaa celiyo oo uu ku yidhaha carruurta dayac oo aada islaamtii xaqeedii dayacdo iyo carruurtii iyo markuu kaa celi waayo inuu niyada kaa celiya labadaasu mid ku guulaysan rabaa isagu marka waa inaad la dagaalantaa marka waa shardi inaad niyeysato xadiiskay ku cadda wuxuu yidhi innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaqi bihaa waj allah waa shardi inaad wejiga ilaahay ku dalbaydo qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka alla qaala daaiga wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo a ukhallafu ma laydibdhigaa bacda asxaabii saaxiibbaday ka gadaal saaxiibbaday ka gadaal miyaa lay dibdhigin saaxiibbaday ka gadaal muxuu la jeedaa magaaladii mad makaa la joogaa xajatulwadaac weeye saxaabada markay xajka dhammaysteen horay ka laabteen wa khaasatan muhaajiriintii magaaladan u dhashay maka adduunka korkiisana ugu jeclaa magaalada maka waxa weeyaan maadaama maalin maalmaha ka mida ilaahay dartiis ay uga tageen waxay nabcaayeen inay magaaladaas joogaan taasay nabcaayeen inay magaaladaas joogaan ayay nabcaayeen maadaama maalin maalmaha ka mida ilaahay dartiis ay uga tageen nabiguna wuu la nibca mar haddaad meel ilaahay dartiis uga tagto laguma laalaabto laguma laalaabto marka wuu jirana markaasu wuxuu yidhi qultu waxaan ihi yaa rasuulallah rasuulka allow ukhallafu ma lay gadaal marina bacda asxaabii ey bacda insiraafi asxaabii marka saaxiibbaday ay aadaan madiine miyaa meeshaan ku haraa ma dhici karta inaad meeshaan ku haro oo hijradaydii nuqsaanu gasho hijradaydii marka ay nuqsaanto ajarkeedii dhimanaado qaala nabi wuxuu yidhi innaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal marin ma oo fa tacmala markaas aad samaydo camalan cibaado camalkaasoo tabtaqii aad ku dalabto bihi camalka wejallaahi ilaahi wj wejigiisa ila sdadta waxaad siyaadsanee bihi camalkaas sababtiisa darajatan darajo iyo waa rifcatan kor noqosho wuxuu yidhi nabiga adiga haddii lagu qasab adiga khiyaarkaaga meesha ugu hari maydid laakiin haddii meeshaan jiradu kugu qasabtoo tegi weydo meeshaan wixii camalah oo aad samaydo ood wejiga ilaahay ku dalbaydo darajo iyo rifca kuugu siyaadiya ogow ilaa laakiin khiyaarkaaga kuma hari kartid laakiin haddii dantu kugu qalafto dantu kugu kallifto oo ay kugu qasabto oo aad meesha ku harto camalkaad samaydo darajad ku helay inaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal mari maa oo fa tacmala aad samaydo camalan camal camalkaasoo tabtaqi aad ku dalbaydo bihi camalka weja laahi ilaahi wejigiisa ilaa haddii lagu gadaal mariyo isdegta waxaad siyaasana bihi camalkaas darajatan darajo iyo wa rifcatan kor noqosho walacallaka waxaa dhici karta uhi nabiga an tukhallafa in lagu gadaal mariyo tukhallafadan waa maxay tukhallafadii hore miyay ku macno tahay maya tii hore waxay ahayd inay saxaabadu markay madiine aadaan uu ka daba maro tanuna markay saxaabadu in badanoo ka mid a dhintaan iyo nabiga inuu noolaado wey oo saxaabadii ku waktiga aha uu ka dambeeyo isku shaqo ma ahan markaa isku qalbi labada macno walacallaka waxaa dhici karta an tukhallafa in lagu gadaal mariyo ayaa dhici karta walacallaka waxaa dhici karta an tukhallafa in lagu gadaal mariyo xataa yantafica bika ilaa ay kugu nacfiyaan aqwaamun qoomyaal oo wayudarra lagugu dhibo bika adiga xataa yantafica bika ilaa ay kugu nacfiyaan aqwaamun qoomyaal wayudarra bika laguguna dhibo aakharuuna kuwa kale waxaa dhici karta in lagu gadaal mariyo cimrigaaga la dheereeyo cimrigaaga in la dheereeyaa dhacda oo markaas ay kugu nacfiyaan qoomyaal muslimiin ah laguguna dhibo qoomyaal gaala sidiiyay noqotay nabigu uu sheegay sala allahu calayh wasalam waa noolaaday sacd bin abi waqaas waxa weeyaan ciidamadii dowladdii furus jebiyey ee cajami baabi'iyey ee waxa weeyaan ilaahay ku furtay futuuxaadka ugu waaweynay sida qaadisiye oo kale isagaa hogaaminaya muslimiintiiyaa ilaahay ku anfacay gaalana waa ku rafaaday waa ku dhibtood waa ku rafaaday markaa sidii noqotay allah markaasaa nabigu ilaahay tuugay dadkii ka hijrooday magaalada mako in ilaahay hijradooda u tagsiiyo oo aan ilaahi weynaa maka ku dilin waa magaalada adduunka ugu jeclaay laakiin mara ilahay dirs uga tagay nabigu wuxuu yidhi allaahuma allow imdi tagsii liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradooda allow u tagsii allow u socodsii walaa taruddahum allow ha ku celin calaa caqabin xirbahooda meesha ilaahay dartiis uga tageen ilah ha ku celin haddaad shay ilaahay dartiis uga tagto laguma laabto nin saxaabi aha meeshaas marka ku dhintay oo muhaajir ahaa oo magaalada mako ka hijrooday oo nabiga la yimid xajatulwadaaca meesha ku dhintay ayaa meesha ku dhintay ninkiyaa nabigu marka u calaacali laakin ilbaa'isu dhibanaha uu yidhi nabiga laakin ilbaa'isu dhibanaha qofka dhibaatadu ku dhacday sacad ibnu khawra weeye ninkaasaa dhibanaah yarfii wuu u calaacalaa lahu sacad rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam sacad ibnu khawra oo muhaajiriintii saabiqiintaa ka mid ee beder ka qayb galay subaycat alaslami gabadhii la dhihi jiray waxa weeyaan zawjkeedii weeye marka xajatu wadaac markuu yimid meeshiiu ku dhintay markaasaa nabigu u calaacalina wuxuu le alla laakiin dhibana ninkaas ah maxaa yeelay meeshii uu ka hijroodu ku dhintay hadda khiyaarna uma iman xajku u yimid inuu xajiyo siday u yimaadeen nabigaba oo ka hijrooday meesha markaasaa mawdku meesha ugu yimid tiiu marka nabigu la calaacalin oo wuxuu is leeyahy amaa nuqsaan ay gashay ajarkiisa yarfi wuu u calaacalin lahu sacad rasuululahi rasuulka al sala allahu alay slam an maata liajli an maata inuu dhintay darteedu ugu calaacalin bimakata maka uu ku dhintay sacd ibnu khawla gabadhiisiina dhowr habeen markay joogtay umushay markay umushay waxaa la dhihi jiray subayca alaslamiya ay nabiga u tagtay sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi way kuu dhammaatay ciddadiiyo hadda guurso ninku hadduu caawa dhinto berri gabadha umusho habeen dambe waa guursan karta waa dhammaatay ciddadii mar hadday umusho hataa habeen dambe ma ahane hadduu inta caawo dhinto isagoo sariirta saaran la mayraayo ay umusho inta isagoo sariirta weli saaran nin kale waa lagu nikaaxi kara ila ciddadii waa ka dhammaatay ciddadii waa dhammaatay mar haddii ay uur laheyd markuu dhintay markuu dhintay dhimasho maogta waa naftu markay dhacdo maaha marka god la gelsho dhimasho waa la qofka naftu markay ka dhacdo ee lamaynaha marka godka la gelsho mar hadday naftu ka dhacday iyadoo uur leh mar alla markay umusho ciddadu u dhammaanay marka isagoo sariirta saaran umusho khalaas oo dhammaan haddii hadda markaas uur ku soo baxo haddii markaas ta uur ku soo baxo ay waxa weeye joogto sagaal bilood markaas kadib ama afar sano afar sano ilaa ilmuhu ugu badan oo caloosha ay ku jireen afar sano cunuga ugu weyna waa dhaan hadhow isagoo ilka weyn uu dhasho afar sano jira carruurta inta caloosha ku weyna bay afartaa sano ciddadu dhammaame afartaa sano ciddadu dhammaame الحديث السابع والتسعون بعد المئتين حديث كسقاشا يتطلع يلا بقول كقد المروي وحا لغوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وحولي لو أن الناس ضدكوا غضوا حتى يهوصوا الله بالهايين من الثلث ثلثك إلى الربيع لكان أحسن جوابك هو محدوث لو أن الناس ضدك غضوا أي الله بالهايين من الثلث ثلثك حتى كالله بالهايين همتدى ترتار ميان إلى الربيع الرؤنا الله بالهايين لكان احسن ساسا في اعمالهم ساسوي وحايل فإن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغير الثلث ثلث جائز وبنائي والثلث ثلث كثير وبنائي وبنائي رسول الله ما كسيدا فيعا وإن ثلث لغيره كتاب الفرائض نحلك كتاب في سهادة محله نحل واحد بلان كما شيء دوما كتابك هو مختصر لكن قاعده كشيء وقفك نحل يقانا وحو ترايدا قفك كلنا هذا صحيح إشي نقانا وبالله الحديث الثامن والتسعون بعد المئتين حديث كسقاشر يسديدي لما بقول كقضال مروي وحا لقوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي حيري الحقوا هريشية الفرائض فرضيالك بأهلها تدك إسكالك فرضيالك وحا لولا جيدا أنصبادا مقدرك نصيبيالك مقدرك أو قرآنك الله كل شيء قف والبوحي الله أشيغي سيه ilaa qof markuu dhinto dadka dhexlaaya qof walbaa waxa uu leeyahay alla sheegay dadka oo ahlul faraa'idka hal gabaruu ka tegey bar siiya maalka laba gabdhooduu ka tegey saddex udhiga meel siiya islaanuu ka tegey caruur ma dhalin afar u dhigay meel siiya islaana dhimatay ninay ka tagtay waxba ma dhalin bar siiya waa waxyaalahaas qur-aanku cadcadeeyey wey faraa'idda فرائد ومدع يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حد الأنثيين فإن كنا النساء فوق اثنتين فلهن الثلثة ثلثة سوي فرق لما قبرون هديه يوحي كبرا صدق بك لما ميلاتسية وإن كانت واحدة هل قبر هدو كتغو فلها النصف برا إلى ناسية آه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم برد ليدهن رقيا ومحي هوينكم إليهن حتى يسن عروب لهين ولهم الربع هوانكم ربع إلينا طبعا عرور لهاي هذا العرور ليلين ثمنا إليه كواسع فرائد ليلة وقرآن كشيغة وحلا يستبدلين أيك مركا مركا قف من تضبطك إلهي وحمك عابي وحي سيسي الحقوا هليشية الفرائد فراديالك بأهلها إلكين فما بقي وحي صهرة فهو مالك صهري لأولى الرجل منك وقلوا أيو صبناضي ذكر أو ركع rajul haba layidhi halkaa loo daba dhigay dakari waxaa laga ixtiraasa waa ta'kiid waxaa laga ixtiraasa khunfaha labeebshi hadduu meesha joogo labeebshi mid nimo naaga oon la oqonin iyo naag wuxuu yahay lama yaqaan kaasoo kale yaa laga waxa weeyaan qof walba faraa'idiisa marka la siiyo ninka qaraabanimo ugu dhawaa inta kale qaadana casaba wey casaba wey casabanimo u qaadana isaga casaba wey marka haddii ninka ugu dhow uu noqdo wiiluu dhalay hadday gabdha la dhasheen waa la qaybsanaya lidakari milu xadimusayayn u qaybsanaya haddii waxa ugu dhow uu noqdo wiiluu awowo u yaho wiilkiisu dhalay gabdha hadday la dhasheen waa la qaybsanaya haddii wiil ninka ugu dhow uu noqdo wiil la dhashay meydka hadday gabdha la dhasheen waa la qaybsanaya haddii meydka qofka ugu dhow uu noqdo adeerkiis aabiis dhalay la qaybsan maayaan gabdhuhu wiil adeer dhalayna gabdha lama qaybsadaan waa u dhamaatay afartaasaa gabdhuhu wax la qaybsadan wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa iqsimuu qaybiya almaala maalka bayna ahli lfaraa'idi faradyaalka dadka ehelka u ah dhexdooda u qaybiya dadka qur-aanku sheeg sheegay intay leeyihiin u qaybiya si siiya calaa kitaabillahi kitaabka alle ugu qaybiya famaa tarakat faraa'idu waxay ka tagtoo soo hara faliwlaa rajuli ninka ugu dhowaa iskala dakarin oo rag hanti aan qof lahayn ma jiro waxa uu leeyahay qofkaas dhinta wax dhaxla malay ma jiro ninka ugu dhow alla siina ah ninka ugu dhow alla siina ninkaas waxa dhacday meedka inuu lix oday ka tirsado ama toddoba oday ama sideed oday hadii karta marka qofkii qof ugu dhowaada alla siina ee qofka dil la waayana waxa weeyaan markaas dadbaytu maal iska qaado haddii ahlulfaraa'id ay joogaan ayaga loo celin alxadiiu taasic wa tiscuuna bacda miatayn xadiiska sagaashan iyo sagaal iyo laba boqol ka gadaal marwi waxaa la yidhi can usaamata ibnu zayd usaama ibnu zayd waxaa la idhaha alxibu ibnu lxibi kii rasuulku jeclaa kuu rasuulku jeclaana dhalay aaduu rasuulka ugu jeclaa aabihiisna rasuulkaa jeclaa usaamata ibnu zayd ibnu sharaxiil weeye alkalbi mawlaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam hooyadiis waa ummu ayman xaadinadii rasuulka xadaan xanaanayday rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu usaama amiir uga dhigay ciidan abubakar iyo cumar ku jiraan abubakar iyo cumaraa ku dhex jira usaama amiir looga dhig amiiraa looga dhigay dagaalkii muutuu kala qayb galay isagoo aabihiis la socdo nabigu dadku ugu jecel yahay ayuu ahaa nabigu dadku ugu jecel yahay ayuu ahaa khilaafadii mucaawiye ayuu dhintay magaalada madiine ku dhintay can usaamata ibni zayd waxaa la weri radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayo atanzilu ma degayo qadan berri fii daarika gurigaaga gurigaasoo bimakata maka ku sugan maalinkii maka la furanaayey fatxulmaka maantay dhacayday oo maka la furanaayey ayaa usaama nabiga weydiiyey wuxuu yidhi berri subax maka haddii la furto maalinka ka horreydu weydiina berri subax maka haddii la furto gurigaaga maka ma degey gurigaaga maka aad ku laheed ma degey guriga maka kuma lahayna adeerkiisaa guryo ku lahaa nabiga adeerkiis abuaalib a guryo ku lahaa marka abuaalibna wuu dhintay marka wuxuu mooday inuu dhaxlay markaasuu leeyahay gurigaaga maka ma degee wuxuu moodaa abuaalib oo dhintay adeerkiis abuaalib inuu ka dhaxlay nabigu saasuu moodaa saasuu u weydiinay faqaala nabigu wuxuu uhi wahal taraka lana oo miyuu nooga tegey caqiilun caqiil ibnu abi aalib min rabaaxin wax boosas ah ee boosasba misaga noo reeb caqiila wixii isku dhaxlayn waxa weeye abudaalib markuu dhimanaayey afar wiiluu lahaa wiil waxaa la dhihi jiray aalib wiilna waxaa la dhihi jiray caqiil caqiil wiilna waxaa la dhihi jiray jacfar wiilna waxaa la dhihi jiray cali marka cali ibnu abi aalib waa islaam wiil islaama iyo carruur islaama baa isaga ugu horreeyey jacfarna waa islaam labadoodaas markay islaamin adoogiina gaal yahay waxaa soo haray aalib ibnu abi aalib iyo caqiil oo adoogii ku diinaho laba gaal daalib waxaa la waayay dagaalkii bederaa la waayay waxaa soo haray caqiil keligiis caqiila odaggii wax alla waxaanti lahaa dhaxla ilaa waa gaal odagu muslimna gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo isma dhaxlaan wiilkiisii gaalka ahayaa dhaxlay wiilkiina waa gatay guryihii marka xaaba noo haray annaga marka gurya looguma yaalin afar wiilay ahaayeen labaa islaamtay labadii islaamtay waa cali ibn abi daalib iyo jacfar ibn abi daalib markii hore laga hadla odog intuu noolaa odogii waa dhintay isagoo laba wiiloo laba gaalahu u joogto labadaanuna maba dhaxli karaan waa laba muslim waa cali iyo jacfar labadii gaalna midaa la waayey daaligaa la waayey dagaalkii badana lagu waayey hal wiiloo soo haro caqiil ah odogiyaa dhintay caqiila dhaxlay wixii o dhan kulli odogii markaas ma dhiman macnaha daalib la waayey odogii goor muu dhintay nabigu intuu mak maka joogu dhintay laakiin markaasba hantida uu dhimanaayey a waxaa gaal ahaa labada guul labada guul ayaa laba gaal aheed ee labadan kale markaas ka hor islaamay jacfar ibn abi daalib hadda waadba xasuusataan muhaajiriintii xabasho isagaa hogaaminaya soo aaday muhaajiriintii xabasho soo aadaga hogaaminaya calina waxaba carruurkii ugu horreeyo islaamuba ahaaba marka labadooda horay ka islaamay marka sanadii tobnaadu abu daalib dhintay saddex sanuu nabigu maka sii joogay kadib uu hijirooday kadib uu hijirooday marka maalibna wuxuu iska dhintay dagaalkii beder khalaas waxaa iskugu soo haray wixii oo dhan caqiid oo adoogiina bar ka dhaxlaaya intii uu baalib dhaxal u lahaana isaga dib u ceshana kadibna guryihii u iska gata halkaas waxay kutusaydaa guryaha maka ku yaalla waa la kala xigaa qof walba guriyuu leeyahay waa la gadi karaa waa la kiraysan karaa ma ahan sawaabna maahan in la yidhaha guryahaas lama kala xidhay albaabada loo furo sida bacdi culamaa yidhaahdaan dii albaabada loo furan leedan guriba laguma arkeen meesha saa guri aan la kala xigin cidna daryeeli ma cidnaan dhisi mayda wahalana wahal tara kalena miyuu nooga teginu nabigu caqiilu min rabaacin boosas rabaac jamcu rabcin rabcina waa booska uma qaala nabigu wuxuu uhi laa yariu lkaafiru gaalma dhaxlo almuslima muslim waa ijmac walalmuslimu muslimkuna ma dhaxlo alkaafira gaal gaal ma dhaxlo taasuna waa sida xadiisku tusoo saxiixa sida saxiixa caqiil isaga kunyadiisa waxaa la dhihi jira abu ciisa caqiil ibn abi aalib bederuu ka qayb galay mushrikiintuu la socday waa la soo qafaalay kadib waa la sii daayay kadib wuxuu islaamay sulxulxudaybiya wax yar ka hor dagaalkii muutuu ka qayb galay carabta ragga nasabka ugu oqoog ayuu ahaa khilaafadii mucaawiya ayuu dhintay alxadiiu alaamia ow duurin guryo ma shaki raaweyna kula socda ow duurin ama guryo miyuu nooga tegay wa haddii inan la socdo alxadiiu alaamia xadiiska saddex boqolaad marwiye waxaa la wariy can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu alay waslam naha waa reebay can bayci lwalaa'i walaha beeciisa iyo wahibati bixintiisa walaha walaha waan soo ogaanay waa calaaqada ka dhaxayda qofkii la xoreeyey iyo kii wa xoreeyey sida labada qofoo nasabkaa calaaqada uga dhaxaydoo kale marka fiiri adiga hadda qofaad qaraabo ku ah adeerkaa weeye qof kale ma ka garan kartaa qaraabanimadaas qof kale ma dhihi karta miyoo qaraabanimada naga gado adeer aan la leeyahay miyaad dhihi kartaa waa maya sooman qof ma sii karta adaan ku siiya adeer calaaqadii naga dhaxaynay walahana waa saas oo kale walaha qofaad xorayday ama waa ku xoreeyey calaaqad idinka dhaxayda qofna lama sii karo lamana gadi karo qofna lama sii karo lama gadi karo xiriirkaa saas idinkaga dhaxayna nabigu waa diiday in la gado walaha iyo in la bixiyo nahaa waa diiday can bayci lwalaa walaha beeciisa iyo wahibati in la bixiyo alxadiiu اlأwl xadiiska koobaad bacda alaaamia marwi waxaa laga weriy can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaanat fii bariira addoontii bariira laydhaa waa soo marnay xadiidkeedii hore bariira waxaa ku sugnaatay alaau sunanin saddex sunaa laga bartay xorayntii la xoreeyey saddex suno axkaam badana laga bartay culimmada gobolaa kutuba ka alifeen xadiiskaas keligiis laakiin saddex sunaa ugu cadcad ugu cadcad kow sunada koobaad khuyirad waa la door geliyey calaa zawjiha ninkeedii xiina cutiqad markii la xoreeyey markii la xoreeyey ama xiina cataqad markay xorowday markay xorowday nabigu khiyaaraad leedahay yuu yidhi haddaad rabtana nikaaxi sidiisii baaqi ha u noqdo haddaad rabtana ka tago iska fasix halkaas marka sunno caamaha ka soo baxdo addoon kasta oo xorowda oo nin addoonuhu qabo khiyaar inay leedaha soo baxdo oo hadday rabtana ay ka fasaqa karto hadday rabtana ay la joogi karto xukunkaas waa laga faa'iiday xukunka labaad wa uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lahaa bariiro laxmun hilib hilibaa loo soo hadiyeeyey ilaa waa faqiir eh fadakala calaya waxaa ii soo galay tiri caaisha rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam walxaal alburmatu dheridii cala naari dabka ay saaran tahay hilibgiioo karsana oo karkarayo dabka saaran aa nabigu yimi fadacaa nabigu wuxuu u yeertay bidacaamin cunto gurigiinkaas yidhi cuntaan la ii keeno cuntaan la ii keeno intii gurigiisa inta imaada yidhi cuntaan lay siiyo waa bannaanta cuntaan lay siiyo uu yidhi fawtiya waa waxaa loola yimid bikubsin muufe iyo waadamin suugo amase waxa weeyaan iidaan wixii muufa lagu cunaayo way iidaankii muufa lagu cunaayo da suuga ma jirine suuga saasay lama wax uun xoogaa iidaanoo markaas lagu cunaayo wy oo min adami lbeyti guriga iidaankiisii horaa nabiga dari karsamaayo arkay oo hilib ka karsamaayo carfaaya markuu guriga yimid muufe iyo waxaa loo keenay iidaankii hore cidda ay tiqeen wuxuu islaahaa maraqaa la keeni fautiya waxaa loola yimid bikubsin muufo iyo waadamin iidaan oo min adamin beyti guriga iidaankiisi ka mid a faqaala nabi wuxuu yidhi alam ara miyaanan arin arag alburmata dharidii cala naari dabka inay saaran tahay fiiha dhexdeeda laxmun hilib xaal ku jiro mar dhow laxan mado marka guri soo galaa inaa arkay dharigii oo karsamaayo hilib noogu jiro aawa taasoo kale marka ninku inuu xaaskiisa yidhaahdaa wax oo dhibaato iyo xila gubnimo maaha hilibaaba mar dhow noo karsamay aaw hilib inuu yidhaahda ma aha marka wax dhiba ma keenayo mar dhaweed waxaana mooday inaan dherigio karsamaayo hilib ku jira arkay calam ara miyaanan arag alburmata dheridii cala naari dabka xaalay saaran tahay fiiha dhexdeeda xaalu ku jiro laxmun hilib qaali waxay yidhahdeen balaa haah rasuulka alla waad aragtay dherigii dadka waasaanay hilibna waa ku jiraa ya rasuulallahi rasuulka allaw daalika hilibkaasu laxmun waa hilib tusudiqa lagu sadaqaystay bihi hilibka calaa bariirata bariira bariiraha lagu soo sadaqaystay marka hadiyadda waa layskaga idlaaqay sadaqu ahaa hadiyad ma ahayn fakarihnaa waxaan nacnay an nucimaka inaan wax kaa sino min hilibkaas ilaa nabiga sadaqadu xaaraamay ka aheed nabiga sadaqada xaaraamay ka aheed ee waxa wey waxaan isleeyay ti rasuulka alle sadaqa xaaraamay ka tahay hasiinina sadaqada faqaala wuxuu noo keen maya saas maahan arrintu huwa hilibku calayhaa bariira sadaqatunu ku yahay wa huwa hilibku minhaa bariira xaalu ka ahday lanaa annaga hadiyatun nooy waxa weeyaan annaga ayadaa noo hadiyeyda ya hadiyada waxaa la idhaha shayga qofka uu u bixiyo ikraam qofka waxa aad u sida ku karaamee hadiya la idhaha waxa aad ajar bis ka raadaydana sadaqa la idhaha shayga qofkaan aad sileeda karaame hadiya leeda waa shayga nabiga u xalaasha shayga qofka loo siiyo bis weeye sadaqa un ajar aad ka heshid aakhiro sadaqa leeda shayga qofka aad u siido tawadud isjeclaysiinna hibaa leydhahda hibo marka ayadow sadaqa weeye ajar aakhiro ka raadi keliyaha loo siiyo inta la soo orday noo keentay annaga soo maaha iyadu waa ikraam annagay nagu karaamee hadiyo weeye waa noo xalaal halkaas marka maxaa kaaga caddaaday miskiinka waxa lagu sadaqeeyo sekada ah qof qaniya haddii u hadiyeeyo xalaal u weyn qaniga seke lama sii karo laakiin miskiinkii la siiyey oy xalaasha u heed markuu qaato hadiyad waa usii karaa qaniga qofkee waxa weeye sekada marka qof la siiyo qof dadkii sekadu ka xaaraamka ahayd hadiye waa usii karaa nabiga qaraabadiisiyo kale hadiyad usii karaa iyaga hadiyey وقال النبي النبي وحوري صلى الله عليه وسلم وقال النبي النبي وحوري صلى الله عليه وسلم فيها في شأنها بريده وحكير إنما وحك لما قال ولاء وله لمن أعتق قفك وحريه وصمار وحون كسراء وصمار نصار شرعي ولها قفك وحريه وحريه أعيس كلام